waad mahadsantahay iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofonka waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo horey u ahaa wasiirkii dastuurka ee dowladdii federaalka kumeelgaarka ahayd islamarkaana hadda ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale cabdiraxmaan xoos jibriil waa garyaqaan dhinaca sharciga ah waxaan wax ka weydiin doonaa warbixintii ugu dambeysay ay soo saareen guddiga la socodka cunaqabataynta hubka ee soomaaliya iyo eritrea gaar ahaana warbixintii ay kaga hadleen soomaaliya ee taabanaysay dhinacyada burcadbadeeda musuq maasuqa ammaanka iyo weliba cunaqabataynta hubka waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabihii warbixintaasi ay xambaarsanayd iyo aragtidiisa dhinaca sharciga ee ku aadan warbixintaasi marka ugu horeysa xildhibaan cabdiraxmaan xoosh kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka dabcan waad akhrisay warbixintii ay soo saartay hay-adda monitoring group ee la socota cunaqabataynta hubka ee wadamada eritrea iyo soomaaliya waxyaabaha ay ka hadleysa si guud haddii aan u dulmarno maxaa ugu waaweynaa warbixinta waxyaalaha ugu waaweynaa ay soo qoreen horta waxa waaye in uu wadanka ka jiro musuq maasuq iyo corruption inuu ka jiro iyo waxay kale ay sheegeen in dad badan ay jiraan inay yihiin qaswadayaal oo nabadda hortaagan horta ugu weyn taas waaye laakiin dhibaatada meesha waxay tahay reportka waa wada akriya aniga hataa haddii uu ku jiro waxyaala dab ah oo uhayaan evidence ama cadays cadeymo uhayaan hadday jiraan waxaasoo dhan waxaa waxaa baabi'inayo majority-ga ama ugu badnaan waxyaala ay soo qoreen waxyaala ku salaysan waayo kutarikuteen oo oo aysan aysan soo xiganaynin wax la taaban karo marka aad leedahay waxay ku salaysan yihin waxyaabo kutarikuteen oo kale maxaa kamid oo tusaale ahaan aa usoo qabsan karta horta horta horta waxaa rubarka waxay leeyihiin waxay soo qaadanaya leeyihiin hebel hebel aan aragnay isagoo laba qofood la fadhiyo waxyaabahaasay ka wada hadlaayaan caddayn ma hayso yani qof baa soo arkay kuleeyihiin laakiin wax caddayna ma jirto qof baa soo arkay qof baa xan iska sheegi jira hadduu raba xataa waxaa kasii daran dad fara badan oo lagu lagu tilmaamay reportka oo aan aan aan islaqaano aan waraystay waxay kuleeyihiin monitoring groupka nooga timid anaga na wareystay eedeemahana haynaa ka jawaaba ma jirto marka maxay u cuskadeen hadda eedaha ay usoo jeediyeen shakhsiyaadka dadka ah oo kale maxaa loo cuskanaya oo ay warbixinta u cuskatay maxaa daliil ahay haystaan wax daliil ay hayaan ma jiro waxay leeyihiin qof baa arkay anoo soo sheegay marka qof haddaa eedeynayso sharciga adduunka ku dhigaya haddaad qof ku eedeynayso qofkii inaa u tagtaa tiraada waxaana lagugu soo eedeeya jawaabteeda ma haysaa qofkii inaad siiso waaye fursad uu isku difaaci kara inaad siisaa laakiin haddii wada wadankana waa iska jirtaa dhibaato badan iska jirto dad badan oo si gaajaysan oo shaqo haysanin oo qaar iska xanaaqsiyin ay jiraan qof walbaba wuxuu jecelahay inuu dad waxbeen ka sheego marka haddii reportka yani aniga waa soo dhaweynaya in sanad walba la sameeyo report in la sameeyo si na soomaaliya ay ay u gasho mataqaanaa dawlad na xabsad wanaag leh in la helo oo musuq maasuq laga baxo laakiin habka loo raacayo in aaba wax oo evidence cad ah inay jiraan waay laakiin haddii aad wax walba kutarkutan jirahay kusoo qortid dan waa wixii nafarkan akenen xataa valigooda ama qiimahooda waa waa dhumaya ma marka adiga aragtidaada sidee isleedahay sidee loogu kalsoonaan karaa xogaha ku xusan warbixintan ma ma lagu kalsoonaan karaayo maxaa yeele aniga shaksiyaad aniga aan aqaano oo lex mataqaanaa sharaf iyo karaamo iyo integrity la aan aqaano waxyaalaha kasoo qoreen aan aan aan aada uleedaado runti oo aanan ka suurtagelin laguna tilmaamay spoilers qofka integritigiisa in meel looga dhaca ma aha mana mana mana la wareysan waxaa laga edrin uu keeni lahaa monitoring reportka waxaa waxaa waxaa mataqaanaa baabi'inayo waxyaalahaas oo kaleeto oo mataqaanaa allegations aan jirin ay kutrikutaan ah oo dad na karaamadoodna meel looga dhacayo marka ma jirtaa qaab ma jirtaa qaab lagu sixi karo haddii loo baahdo cadeymo dheeriyana ay ku raadin karaan oo hadda u furan hay-adda monitoring group inay dib ugu eegto warbixintan iyo waxyaabaha ay ku salaysa fursaddaas ma haysataa
monitoring group waxaa la rabay horta intay wax walba horta inaan ogaano monitoring group waxay ku bilaabatay markii ugu horeysay inay inay mataqaanaa ay fiirisaa hubka wadanka soo galaayo inay ilaalisaa mandatekeeda ugu weynay kaasuu ahaa laakiinse dad meesha waxaa isugu tegeen shaqadooda inay inay weynaystaan rabaan waxay bilaabeen inay mandatekooda ay korosaan tartiib tartiibana u kordhiyeen markii ugu horreysa waxay ku dareen inay piracyga soo gastaan waxay kusii dareen corruptionka waxay kusii dareen antiterrorismka maalin walba cusub kusii darsanaan si ay ayagii mataqaanaa shaqo u abuurtaan marka yani waxay ahayd shaqada ay qabanayan inay concentration ku sameeyaan hal wax ama laba wax ay u hayaan wax cadaan ah oo documentary ah laakiin maalinta ay galeen kutir kutiyaadan soo qoraynaa then waxay noqonaysaa positionka dowladda iyo ummadda soomaaliyeedba in la yidhaahdaa qorhi iyo mataqaanaa biirkiisa waa laisla tuuraa maxaa yeelay haddii reportkii int intii nuxurka lahayd laakiinse eighty percent ay ay tahay kutir kuteen marka credibilityga reportka dhanaa iska halaabaya marka waxay noqonaysaa un dowladda inay inay inay security councilka ay ay warqad u dirtaa ay tiraahdaa monitoring groupka shaqadii loo aas-aasay dhanba waa ka baxay in mandatekaasna la bedelo dadkana la bedelo hab kaleeto oo oo soomaaliya lagu mataqaanaa hagaajiyo dowlad samadeeda inay helay noqonaysaa maxaa yeele credibilityga monitoring groupka waa dhumay ayaguna waa dhunsanaa waa mahadsan tahay mudane waxaa kaloo jirta in dad badan ay u arkaan warbixinta hay-addani ay qoreyso in ay tahay mid fariin u direysa dadkii falal maaragtay aan wanaama ama dadka ku lugta leh laaluushkaoo kale ama carqaladeynta nabadda soomaaliya oo kale inay tahay nidaamka keliya ee qofka ku cadaadin kara inaanu qalad samaynin si uusan dembiilo u noqonin marka ma la dhihi karaa warbixinada hadda hay-addan ay qoreyso oo kale waa awoodda keliya ee loo heli kara in dad badan lagu cadaadin karo oo ay ka baqi karaan
wa wa waa tahay waana aniga sanadkii horkay soo soo sameeyeen waa soo dhaweeyey kan laftigiisa waa soo dhaweynaa laakiin waana runtaa waa fiican tahay in karbono lagu daaro shaksiyaadka mataqaanaa u bartay inay mataqaanaa dadka masaakiinta xoolooda inay dhacaan laakiin masaakiinta wuxuu yaha waaya marka aad adiga aad qof inaad dacweysa rabto ama karbono ku daarto adiga laftigaaya inaad gacmahaaga nadiif yihiin waay yani waxaa laga rabaa monitoring groupka sida ay usoo aruurinayaan xogta sida ay usoo aruurinayaan cadeymaha oo documentary ah waxaasoo dhan inay inay ahaadaan si oo oo ethics ku dhisan oo mataqaanaa laakiin hadday noqdaan xanta meelaha la fadhiiyo mafurshada soo qaataan waxay noqonaysaa ujeedadii laga lahaa monitoring groupka laga lahaa hore oo ahayd inay karbuuro ku daaraan musuq maasuqa
maxaa fursada oo u furan haddii ay jiraan dad si qalada looga been abuurtay ama magacyadooda warbixintan oo kale ay kusoo baxday ama dareemaya in aan waxba laga weydiinin oo aan la siinin fursaddii ay isku difaaci lahaayeen maxay tahay tallaabada u furan oo ay kula xisaabtami karaan hay-adda monitoring group taas taas ayaa hadaba haddaba mataqaanaa carqalada ugu weyn ameshtaay ay tahay waxawaaye waxa u furan mar horta inay ayaga ay inay ay maxkamad la aadaan ay suugaraayaan monitoring groupka laakiin masaakilka yaa loo oyahay termkooda wuxuu dhamaanayaa july dhamaadkeedu dhamaanayaa dadka hadda ana waa kala tegaya dad cusub baa la keenayaa marka ciddi aad suugaranaa maxkamad la aadanayd mataqaan doctor mid waxa kaloo kale hadda u furan waxaa un inay guddiga security councilka la yihahdo sanctions committega oo arrintan gacanta ku haya inay warqada u diraan ay isku difaacayaan sida qaarkood hadda ay sameeyeen oo kaleeto laakiin mashaakilka wuxuu yahay dadkii si si khaldan sharaftooda meel looga dhacay websaydo badana lagu soo qoray magacoodii waa lagu cayaaray marka warqad kastay qoraan waxba ma tarayso marka taasna dhibaato weyn kale leedahay waxa waaye haddii aadan haddii aadan haynin caddeyn cad ah inaad qof karaamadiisa sharaftiisa ku cayaartid wax qalada waa runta dhinaca kale hadda marka la fiiriyo kale hay-addan waxaa laga yaabaa warbixino kale laftirkooda in ay isku dayi doonaan in ay soo saaraan oo sanadla ah inta badan sida lagu yaqaanay maxaa isleedahay qaladaad way ka baran karaan warbixintan oo marka soo socda oo kale ay tahay inay ka digtoonaadaan waxay ka baran karaan waxaa waaye horta marka ugu horeyso in ay joojiyaan inay isu dhegeystaan kutrikontanta soomaalida ah soomaaliya dhibaataa kasoo dhacday waxaa dhacay shaki baa lakala qabaa qabiil iyo hol baa isu qabaa qof walbaa ka soo baxo hay-adaha intuu tagu qof qof kaleeto uu oraba ka sheegaya marka hay-adda aan hadda waxaa abuuray resolution oo u n ka ah qaraar u n a abuuray marka hay-ad maqaam weyn la waaye waxaa looga baahan yahay adduunka dhan hay-ado waxaa jiro sameeyaan baaritaan iyo investigation sameeyaan laakiin hab caalami ah oo laisla wada yaqaano loo sameeya jirto mana ku jirto mataqaana in kutargutaan wax lagu soo qoro yani yani waxyaalaha laga baran karo waxaa waaye inay horta waxa ay rabaan inay aadaan inta oo macquulka ah oo u heli karaan cadeymo wixii kuturkutaan ana inay banaanka dhigaan horta number one midda labaad waxa waaye in ciddii ay eedaano ku hayaan inay siiyaan opportunity ama ama fursad ciddaas isku difacda marka hore intaan magacooda aan aan aanan lagu lagu lagu lagu lagu hadlaynin riboorka marka kuwaasaan uhaysaa lesano laga baran karo inay yihiin shirkadaha iyo shakhsiyaadka magacyadooda lagu xusay warbixintan oo kale warbixintan marka la iska dhigo in magacooda un si maaragtay bulshada u furan loo soo bandhigo eedo muuqda loo jeediyey maxaa kale oo tallaabo ah oo ay tahay in golaha ammaanku ay ka qaadaan oo kale ma jiraa wax dheer in magacooda warbixinta uu ku jiro oo tallaabooyin ah oo laga qaadayo
magacooda un baa meeshaas ku jira lakin wax tallaabaa hadda umayn maayo in in in laga qaadayo dabcan waxaa kaloo imaanayo dad badan iyo shaksiyaad badan oo magacyada meesha lagu xusay inay isdifaaci doonaan ay ay ay ay guddiga hadda uu horyaallo oo security councilka inay u diri doonaan marka horena waa u dhacday ribooro hore saasoo kaleeta ta dad magacooda lagu cayaaray inay isku difaaceen markii ugu dambeysada lasoo saaray in laga gardarnaa marka intaas ka badan umalayn maayo wax weyn kale oo monitoring group hadda ma ma ma ma ma soo saara umanayaan saanshano ay kamid yihiin ha laga joojiyo socdaalka iyo mataqaana dhaqaalaha ha laga frisgelay umalayn maayo waxay so inay soo jeedinayo maxaa yeelay wax oo mataqaana riboradan ay sameynayeen sanadkii lasoo dhaafay kii ka horeysaba intaba question mark ayaa saarnaa monitoring groupka kana waa kasi dar kana waa kasi dari doonaa marka waxay noqonaya un u n ka inay monitoring group cusub inta keento laakiinse mandate-koodana la arkeeyo speciallyna loo sheegana habkay baaritaan ku sameyn lahaayeen aada umahadsan tahay xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo horeynuu ahaa wasiirkii dastuurka ee dowladdii federaalka kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo